أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon maamulka ridada hirshabeelle ayaa dhexmaquuranaya fadeexada xoogan kadib markii uu bixin waayey qarashaadka diyaarad lagu daabuli lahaa dhaawacyada maleeshiyaadka kaga waxyeeloy howlgallada mujaahidiinta maamulka ridada jubbaland ayaa xasan gurgurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in maamul goboleed cusub ay ka dhisayaan gobolka gedo allah u naxariistee waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada kunyo barrow ee shabeellada hoose ku geeriyooday suldaan maxamed mayow oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose mucaaradka kooxda riddada ayaa kulan looga hadlay khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhexe tagan murtadiinta waxay la qaateen gaalada caalamka ee fadhigoodu yahay xarunta xalane ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa xalay goob fagaaraha ku daawday isdaarkii ay dhowaan soo saartay kataabel akhbaari ah kaas oo ku saabsanaa macarikada ee magaalada maxaas lagula wareegay munaasabo lagu soo gebagabeynayey laguna maamuusayay arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday masjidka degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bokool عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin isniin ah taariikhda hijirkanu ay tahay afar labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddoba qodobadii warka duurinimo ugu doorka roona ayay intaasi ahayn haatan isagii oo dhan maamulka ridada hirshabeelle ayaa dhexmaquuranaya fadeexada xoogan kadib markii uu bixin waayey qarshaadka diyaarad lagu daabuli lahaa dhaawacyada maleeshiyaad murtadiin ah oo kaga dhaawacmay howlgallada mujaahidiinta warbixinta warkani waxaa ahayeen walaalka cali aadan cabdulaahi cali yare maalinnimadii shalay ee axadda ahayd waxaa baraha bulshada qabsaday oo lagu faafiyey sawiro muujinaya madaxweyne ku-xigeenka maamulka ridada hirshabeelle yuusuf dabageed oo lagu sheegay inuu sagootinayo dhaawacyo ka mid ah maleeshiyaadkii ridada ee kusoo dhaawacmay dagaaladii ka dhacay hiiraan sawiradaas markii la baahinayay ayaa lagu sheegay in maamulka ridada hirshabeelle uu diyaarad u kareeyey dhaawacyadaasi si dib loogu celiyo hiiraan hase yeeshee kadib markii laysku sawiray dhaawacyada aan weli bogsoonin ayaa goobtii looga kala dhaqaaqay iyadoo aanay jirin wax diyaarad ah oo loo kireeyey kadib markii la waayey cid bixisa lacagta kirada diyaaradda wararka ayaa intaasi ku dareya in madaxa maamulka ridada hirshabeelle cali guulaawe uu horey u ballanqaaday inuu maamulkiisa bixin doono kharashaadka diyaaradda balse markii dhaawacyadu ay gaarheen garoonka diyaaradaha ayuu ka baaqsaday bixinta lacagta taasoo keentay in dhaawacyada ilaa xalay ay ku dhex xayrnaadaan garoonka diyaaradaha ugu dambeyna waxaa dhaawacyadii dib loogu celiyey goobihii caafimaad ee markii hore laga soo qaaday iyadoo ilaa iyo hadda aan la helin wax diyaarad ah oo qaada muddooyinka u dambeeyey waxaa aad isu soo darayay wararka la xiriira dayaca iyo daryeel xumada ay la kulmayaan maleeshiyaadkii kusoo dhaawacmay dagaaladii ashaadalodirnimada ahaa ee ay kaga jireen wilaayada hiiraan waxaana soo ifbaxday isku tuurtuur la xiriira cidda qaadaysa mas-uuliyadda dhaawacyadaas waxaana ilaa hadda aanay jirin cid dhabarka u ridata darxumada haysata maleeshiyaadka xaabada looga dhigay la dagaalanka sharciga allah mahadsanida caliyare maamulka ridada jubbaland ayaa xasan gurgurta iyo kooxdiisa ku eedeeyey in maamul goboleed cusub ay ka dhisayaan gobolka gedo sida uu ku waramayo walaalka khaalid xasan iyadoo maamulka ashaadolo dirarka ee jubbaland looga adkaaday dagaalkii dhowaan ka dhacay magaalada beled xaawe ee gobolka gadow ayaa waxaa soo baxaya qorshayaal hor leh oo sida la sheegay lagu doonayo in laysku sii hambaraaciyo xididadana loogu siibo maamulka dabadhilifka ee axmed madoobe murtad maxamuud siid aadan oo ah madaxweyne xigeenka jubbaland ayaa ku eedeeyey kooxda ridada ee filla soomaaliya ay ku howlan yihiin yegleelidda maamul goboleed cusub oo ay doonayaan inay ka dhisaan gobolka gadow maadaama aanay aqoonsanayn maamulka kismaayo howlwadeenna ka socda kooxda murtad gurguurta ayaa lagu soo waramayaa in abaabul xoogan ay ka wadaan magaalada garbahaarey iyagoona qaybo ka mid ah faras magaalaha ku qatumiyey boorar lagu muujinayo gogolxaarka maamulka cusub ee ay rabaan inay halkaas ka hirgeliyaan sida uu warbaahinta u xaqiijiyey maxamuud siid aadan madaxweyne ku-xigeenka jubbaland ayaa walaac xooggan ka muujiyey islamarkaana qaylo dhaan culus ka soo saaray maamulkaas oo ku tilmaamay mid la doonayo in lagu kala qaybiyo reer jubbaland islamarkaana lagu wiiqo nidaamka iyo haykalka dowladnimo ee maamulkaas waxa uuna ka digay murtad maxamuud sayid aadan cawaaqib xumo uu sheegay inay ka dhalan doonto maamulka cusub ee kooxda filla soomaaliya ay ka abaabulayso gobolka gadow waxa uuna sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan isagoona ku baaqay in laga hortago maamulkaas uu ku sifeeyey khatar weyn oo kusoo wajahan maamulkooda waxaanu ka walaacsannahay kana digaynaa waa arrin laga abaabulayo magaalada garbaarey oo kooxdan filla soomaaliya oo qorshe gurracan gobolkan ka leh haddana ay rabaan inay yidhaahdaan wax maamul ku sheeg ah oo ummadda ay ku khaldiyaan reer jubbalandna ku kala qaybinayaan inay yidhaahdaan waxaan samaynaynaa garbaarey oo dad howlwadeenna ay soo direen sawirro dhadhejinayo gufuud baa imaanaysa maamul beenhan halkan ka samaynaynaa marka xadgudubka nooca ah oo caalamkana lagu khaldayo ummadda soomaaliyeedna lagu khaldayo ujeeddadana ay tahay in nidaamka iyo heekalka hay-adaha dawliga baan lagu burburiyo baan kaga digaynaa cawaaqibka ay dhali karto waxaan markhaati kaga dhigaynaa caalamka iyo ummadda soomaaliyeed mushkiladda ka dhalato oo xidado dheer yeelan doonto inay dhabar ku ridanayaan waxaan kala harayna ma jirto ummadda gobolkana way isdifaacaysaa ummadda reer jubbalandna way isdifaacaysaa sii shaacinno oo aan nidhaahdo ogaada waana lagu soo xadgudbay meesha guddanbaysidaa la marinaya jubbaland mana aqbalayno xabadda ka dhacaysa buuraxaawa iyo doolow iyo mid la mid ah yaa la rabaa inay garbaari ka dhacdo dadka lagu laayo waxaa weeyaan mas-uuladda ka dhalata sidaa mas-uuliyadeeda qaadayo marka waxaan leenahay ka jooga xaquna lahidiin waxaad samaynaysaan ka jooga khaladkaad gobolkan ku haysaan ka jooga mushkiladda aad dalkoo dhan ku haysaan qaylo dhaanta kasoo yeertay murtadkan ayaa imaaneysa iyadoo maalmahan u dambeeyey aada loo hadalhayay qorshe cusub oo kooxda murtad gurguurta ay ku doonayso in gebi ahaanba ay ku mijaxaabiso maamulka axmed madoobe islamarkaana ay ku dhisto maamul cusub oo warar hoose ay sheegayaan in xarun looga dhigi doono magaalada garbaharey mahadsanid khaalid allah u naxariistee waxaa saacadihii lasoo dhaafay magaalada kunyumbarow ku geeriyooday suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire ee wilaayada shabeellada hoose waxaa magaalada kunyumbarow ee dhacda wilaayada shabeellada hoose ku geeriyooday suldaan maxamed mayow abuukar oo ahaa suldaankii beesha hintire sidoo kalena ahaa fayeenkii golaha nuqabada wilaayada shabeellada hoose mid ka mid a eelada suldaanka oo la hadlay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa ka hadlay gerida ku timid suldaanka wuxuuna sheegay in suldaanka uu geeriyooday kadib markii uu silan fulaan ah naqaska ugu xirmay cisbitaalkana loola cararay halkaana uu daqiiqada kadib ku geeriyooday wayaga macalin macalin siid cabdi isxaaqa layidhahaa mahadsanid waxaad ka mid tahay ehelka sudaan maxamed nuya abuukar bal ka waran sudaanka geeridiisa iyo xilliga la qabta xanuunka maxaad inoo sheegi kartaa suldaan maxmayow suldaan oo weynoo la yaqaanow ahaa suldaankaniyahow naqasa dhiwaayey naqas marka naqaskii dhiwaayey daradhow dhiigaa lagu shugay dhiiggii maadaama alxamdulilaah ilaahay subxaanahu watacaalaa ayaa maadaama wax daaweeyo dhiigga markii lagu shugay kadib xaafaddaa loo celiyey xaafadda markaa loo celiyey xanuunkiyaa zaa'iday marka naqaskiyaa maadaama zaa'id noqday waa la soo celiyey isbitaalka la keenay isbitaalka markii la keenayna tii rabbiyaa qabatay meeshuu ku geeriyooday isbitaalka afar saaci bar imaalaasaa la keenay marka shan saac toban dhimo markay ahaydna nafta waa daysay waa geeriyooday saaki waxaa lagu aasi doonaa magaalada kuunyubar waa lagu aasi doonaa mucaaradka kooxda ridada soomaaliya ayaa kulan looga hadlay khilaafaadka siyaasadeed ee ka dhexi tagan murtadiinta waxay la qaateen gaalada caalamka ee fargowdi ahay xerada xalane ee magaalada muqdisho haddaba warbixinta warkani waxaa haya walaalka cabdiqaani maxamed sidaa ay wararku tibaaxayaan golaha mucaaradka ee kasoo horjeeda xasan garguurte ayaa shalay kulan la qaatay gaalada caalamka ee ku sugan xerada xalane ee magaalada muqdisho kulanka mucaaradka ay la yeesheen gaalada ku sugan xerada xalane ayaa ujeedkiisu ahaa dacwad ay ka wadeen xasan garguurte iyo inuu fashil kusoo dhammaaday kulamadii mucaaradka iyo garguurte u dhexeeyey mucaaradka ayaa gaalada caalamka ee xalane fadhisa u sheegay in garguurte uu diiday xal siyaasadeed islamarkaana uu doonayo inuu boobo doorashooyinka iyaguna ay arrintaasi ka biyadiidan yihiin kulankan waxaa goobjoog ahaa safiirada mareykanka ingiriiska iyo midka qaramada midoobay waxaana lasoo sheegayaa in gaalada caalamka ay walaac ka muujiyeen khilaafka siyaasadeed ee ka dhex oloolsan mucaaradka iyo garguurte ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in gaalada caalamka ay u yeereen xasan garguurte kuna amray inuu si deg deg ah maalmaha soo socda ku yimaado xerada xalane si ay wax uga weydiiyaan burburka ku yimid wadahadaladii u socday isaga iyo mucaaradka tan iyo markii ay burbureen kulamadii u dhexeeyey xasan garguurte iyo mucaaradka waxaa sii xoogeystay khilaafka labada dhinac iyadoona garguurte uu halkiisa kasii wato qorshaha doorashada uu doonayo inuu qabto taasoo ay si weyn uga soo horjeedaan mucaaradka mahadsanida cabdiqani bulshada ku dhaqan magaalada ceelbuur ee wilaayada islaamiga galgaduud ayaa xalay goob fagaaraha ku daawaday isdaarkii saacadihii lasoo dhaafay ee soo saartay kataabela khabaariyaha kaasoo salka ku hayay weerarkii maxaas marwaan maxamed ayaa warbixin umuurtaas ku saabsan inoo eegaya
الله أكبر الله أكبر
halkani waa magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda halkaasoo fagaaro ku yaala gudaha magaalada ay isugu yimaadeen dadweyne fara badan oo rag iyo dumar isugu jira kuwaasoo isugu yimid daawashada aflaam jihaadi ah waxaa goobta lagu daawaday aflaamtii jihaadiga ee ugu dambeysay ee uu soo saaro kanaalka kataa'ib al akhbaariya kuwaasoo ugu dambeeyey muuqaalkii xiisaha badnaa ee dagaalkii magaalada maxaas ay mujaahidiinta kula wareegeen dadweynaha ayaa ahaa kuwa xiise ballaaran u qabay daawashada filimkaasi waxayna intii ay socotay daawashada filimka ahaayeen kuwa la socday hadbahalka uu marayo markii ay soo dhammaatay daawashada filimka islamarkaana ay ku laaqowsadeen dadkii muslimiinta ahaa ee soo xaadiray fagaaraha qaar ka mid ah bulshadii soo xaadirtay ayaa ka warbixiyey muuqaalka iyo waxyaabihii soo jiitay intii ay daawanayeen cawada waxaan daawanay filimaantii oo alkitaab ay soo saartay iyadoo musalsaliin ah waxaa noogu cajiib badnaa filimkii maxaas filinkaas waxaa lagu soo bandhigay gaalo murtadiin badanoo aad lagu laayay filinkaasna uuna cajiibgeliyey mujaahidiinta ka qayb gasho waxaan leenahay ilaahay dembigooda ha dhaafo shahaadadoodana allah ka aqbalo dhaawacoodana ilaahay wax ha caafiyo annagana insha allah mujaahidiintana garabkoodaan taagannahay habeen iyo maalinba bismillaah alxamdulilaah oo joogna galgaduud gaar ahaan degmada ceelbuur cawad waxaan fiirsanay filim aad iyo aad u xiiso badan filinkaas oo ah sidii maxaas sida boqokori dayniire sida gumare aan fiirsannay waxaa ii muuqanayay gaaladoo jabtay xasan gurguurta oo damaarata haysoo raba naqan ninka la yidhaah ayagoo ka cararaya walaayahan mujaahidiinta waxaa leenahay ilaahi subxaana wa tacaala guuleeyey ilaahi ha guuleeyey mujaahidiinta gaaladan allaha jabsha ayaan leenahay filinku aad iyo aad noogu xeesamisay waxaan leenahay damaarata ilaahi subxaana wa tacaala gaalada ha jabsho mujaahidiinta allaha guuleeyo walaaleen heer falastiin ee yuhuudda ay ku haysa gumaadka ba'an ayakana ilaahi subxaana wa tacaala ha u fududeeyo ilaahi subxaana wa tacaala insha allahu tacaala waa gaari doonaa ayakana noogu xigo insha allahu tacaala hadalka intaas asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu filinka waxaa waaye baa u bagnay waa soo dhoweynay waxaa aad loogu farxo ahay magaalada maxaas oo muddo badan mujaahidiinta gacanta ka maqmeen cadow gacantiis ku jirtay ilaahay fadligiis ilaahay mar dhow mujaahidiinta gacantooda soo gelshay kitaabka ilaahay lagu maamulayo wax aad loogu farxay ahayd ilaahay subxaana watacaala ku mahadsan ilaahay uga mahad celinay waa wax ilaahay looga mahadiyo waxaa runtii soo jiitay siday u cararayaan mursidiintu markay arkaan geesiya tawxiidka rucbiga ilaahay ku riday isay kala faninayaan ayaa wax aad iyo aad loogu farxa ahayd taas aad iyo soo jiidata istishaadigu wax aad u qiimo badan oo ka hadlay sida istishaadinta horeba uga hadli jireen waxaan leenahay ilaahay shahaadadiisa ka aqbalo shahaadadiisana ilaahay subxaana watacaala iyo dhiiggiisa ilaahay waa noo barakeeye fatxi iyo futuuxada ilaahay mujaahidiinta ku siiyey markaasina waxaan leenahay ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa ka aqbalo aniga jooga degmada albuur maanta waxaan fiirsanay filin aad iyo aad u xiiso badan gaala way jabtay way jabtay mujaahidiinta allah guuliya allah akbar allah akbar walaalayaal ilaahay rabbi raxmaan ah guusha ha noo barakeeyo aniga reer falastiin walaahi bilaahi cawada aad iyo aada uga naxay ilaahay rabbi raxmaana guusha kora ka dhigo cadowgana allah jabiyo gaaladan allaha laayo maanta walaalahayna falastiin sida loo xasuuqa waa aragtiin walaalayaaloo meel walba joogtiin habeenka saqdhac u kacaya salaatullahi u dukada ee walaalihiin meel walba ay joogaan inay usoo ducaysiinaa linka rabaa ilaahay walaalaha falistiinka dhibaatada heesa ilaahay ha ka qabto ilaahay gaalada ha jabsho ilaahay iyo yahuudda isku jabsho meel walbay joogaan waxaan dhahay mujaahidiinta guuleysta walaalahan waxaan dhahaynaa sabra ee sugnaada dhaha meel walbay joogaan ha iska sabraan waxaan idin duunyan leewaayo way dhammaane insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmatullahi isdaarkan oo maalin ka hore uu soo saaray kanaalka kataa'ib al akhbaariya ayaa lagu soo bandhigay weerarkii ka dhacay magaalada maxaas oo muddo laba iyo toban sano kadib kusoo noqotay gacanta mujaahidiinta kadib markii lagu xasuuqay maleeshaadkii murtadiinta ee ku sugnaa isla markaana lagala wareegay saldhigyadii ay ku lahaayeen degmadaasi munaasabad lagu soo gebagabeynayey laguna maamuusayey arday baratay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday maasjidka degmada tieglow ee wilaayada islaamiga bakool walaalka xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa warbixin umuurtaasi ku saabsan inoo haya muddo sanad iyo saddex bilood ah oo masjidka abubakar usidiiq uu ka socday cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa lasoo gebagabeeyey markii ardaydu ay dhammeysteen tafsiirka qur-aanka munaasabadii lagu soo gebagabeynayay tafsiirka oo ka dhacday gudaha masjidka waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada culumo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ahaa sheekhii akhrinaya tafsiirka oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in ardaydu ay ahaayeen kuwo akhlaaq wanaagsan si fiicanna ugu dadaalaya cashirka wuxuuse xusay saddex macallin oo dadaal dheeraada la yimid muddadii uu tafsiirka socday tafsiirkan tafsiirkii shanaadu oo magaalada laka akhriyo walka faa'iidaystay dad badan walka faa'iidaystay arday badan marka ilaah subxaana wa tacaala yaa ka mahadsan oo nin suurta geliyey yaan ka mahdayaan ardaytan haddaha dhammaystay gaar ahaan arday markaa eedan sabar badan eedan dulqaad badan ahaayan oo eedan akhlaaq wanaagsan akhlaaqdu eedan fayl gaar ahaan oo markaas de qof baba tilmaame inay kitaabka akhriyi koraan daraasii koraan ummaddan fasiro koraan ummaddan sheego koraan ardayga leeraw maalin ugaas iyo ardayga leeraw maalin nuurow iyo ardayga leeraw maxamed isaaq ha maxamed isaaq markaas diidaas qof maybal leyna misiyi goone e leyin tafsiirka akhriyi koraan ummaddo anfasiri koraan maktabka dacwada wilaayada islaamiga ee bakool ayaa abaalmariyey saddexda arday ee shiiqa uu tilmaamay inay ahaayeen ardayda ugu wanaagsanaa isla markaana ay akhrin karaan tafsiirka qur-aanka kariimka kuwaasoo maktabka uu siiyey abaalmarino qaali ah waxaase si gaara loo maamuusay mid ka mid a macallimiinta oo ardaydiisa keenay masjidka si ay u dhegaystaan cashirka tafsiirka qur-aanka kariimka una dhabar adeegay muddada sanadka ka badan ee darsiga uu socday insha allahu tacaala sideedaas qof maktabka maynka talagalay inuu is abaalmariy mayna ka abaalmariyay lankasta iyo kumada kitaabka laxata la akhriyay sharaxji oo ibnu kaiir ah insha allahu tacaala lankasta iyo kumada sideedaas qof sheekha magdhow tafsiiru ibnu kaiir yaa insha allahu tacaala laka abaalmariye may dheeri aha macalinka leraw macalin nuurow may xoogaa masii'a wadaday madarasaditis madarasat cusmaan maayne ibni cafaan dhallinyaradiis dhammaantiyo kooyaya marka maadaama iyoona kitaabkan walbadan hansabareen iyo maalinka ha garab buuhiyaayeen insha allahu tacaala may kala linka daray markin usuga dheeri aha beese oo konton dollar ah oo jaa'isaa insha allahu tacaala intaas kuku koobay wabilahi towfiiq waaliga wilaayada islaamiga ee bakool sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan oo joogay munaasabadda ayaa kelimad qayim ah oo dhinacyo badan taabanaysay goobta ka jeediyey tafsiirka qur-aanka kariimka iyo la akhriyaay waana ashrafu alculuum waay culuumta culuumulqur'aan aan ka sharaf badan culuumulxadiisa hakiigda kadib le culuumta kale koyaas maadaama kalaamullaahi la bardaay la daraasayaay meelo la ka akhriyawna beytullaahi hayti hadda masiigoona awaleey barako badan iyo khayr badan iyo meelaha kadegaasi sida xadiidka rasuulka sala allahu alay wasalam wabtusiyaw fii saxiixi muslim majtamaca qowmun fii beyti min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allahi wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina waqashyathm alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah oo kama qaala sala allahu alay wasalam jazaakum allahu khayra jazaa walaalayaal marka may ballanaa qur-aankan oo qiimaha badan leh khayr oo dhan kokolosiyi khayray dunya walaakhira adduunyii aakhara booli wanaagyo hayka jara allaha hanindejiya mahadle ilaahayna ma belaya maa faradnaa fi lkitaabi min shayin ugu dambeyn qaar ka mida ardayda ayaa soo bandhigay qaybo ka mida tafsiirkii ay barteen qaala tacaala ilaahay ma bare qad samica allaahu xaqiiqa ilaahay dhegi qowla latii tii hadalsha tujaadiluka nabiyowkii kala doodasi fii zawjiha fii sha'ni zawjiha hartisha shenisha kii kala doodasi ilaahay dhegi we وتشتكي شيغداس إلى الله إلهي أنت كأن شيغداس والله إلهي إن يسمعك ديغوا تحاورك مع دودين اسم اسكنك نغاسان كديغوا إن الله إلهي سميع عليه والكسر ديغوا بصير عرغوا
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله أعلم بمراده ذلك كاس الكتاب كتاب إلى ريب شك فيه دتسمعها هدى أي هاد كي هنون يوى للمتقين دتك متقين دا كي هنون يوى وهم متقين دا الذين هانواي يؤمنون رميان بالغيب غيب رميان واي ويقيمون الصلاة شنت صلاة متوسيان واي ومما كي والكمت رزقناهم انكر زابن ينفقون والكبيان واي waa tafsiirkii shanaad ee kusoo gebagabooba degmada tieglow kaasoo ay ka faa'iidaysteen arday kala duwan oo haddaba qaar badan oo ka mid a yihiin macallimiin wax ka dhiga madaarista iyo dugsiyada qur-aanka kariimka ee ku yaala degmada tieglow iyo guud ahaan wilaayada islaamiga ee bakool waad mahadsantahay walaalka walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landulus xildhigan waaniga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu